waxaa maanta magaalada hargeysa lagu qabtay xafladda bilowga mashruuca qodista ceelka shidaalka ee toosan waa toosan kow kaas oo ka tirsan xirmada saddex iyo tobnaad kuna yaala gobolka togdheer ee somalilan haddaba khadar maxamed cakulle ayaa arrintani waxa uu ka waraystay wasiirka macdanta iyo tamarta ee somalilan cabdulaahi faarax cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed
maanta waxaa magaalada hargeysa lagu qabtay kulanka bilowga mashruuca shidaal qodista ceelka toosan kow ee blog saddex iyo toban ee gobolka togdheer munaasabaddan magaalada hargeysa lagu qabtay wasaaradda macdanta iyo tamarta somalilan baa soo abaabushay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta cabdilaahi faarax cabdi ayaan ugu horreyn weydiiyey maxay tahay ujeeddada munaasibadani wasiir haddaad nuxur ka taabatid xafladdan maanta aan qabtay wasaaraddu qabatay waxaa weeye in aanu shaacino oonu u sheegno dowladda golayaasheeda ciddii kale khusayso iyo dadweynaha somalilan guda iyo dibadba in in la bilaabayo ceelkii qodistii ceelkii u horreeyey ee la tiskaraynayo shidaalka ku jira dhulka hoostiisa kaasoo laga bilaabayo meesha la yidhaaho xood ayaa aanu shaacinayna maanta dadku in badan bay waxay maqlayeen somalilan shidaal baa ku jira sahan shidaal baa la samaynayaa dad badani waxay ka rajo dhigeen in arrintaas suuragal noqonaysaba maxay uga dhigan taha arrinta somalilan waa run dhulkeenna in badan oo ilaa iyo kun sagaa boqol iyo soddonkii haddaanay kama horrayn waa lagu tuumaye waana laga shaqaynaya dhulku inuu shidaal ku jiro haddana nasiib darro ilaa maalinkaa maanta ah in tuunka uun mooyaane weli meel shidaal laga soo saaray oo laga helay shidaal la iibin kara ma jiro maanta jaaniskan haysannaa waxaa weeye markii u horraysay in aynu samaynano ceelkii lagu hubsan lahaa shidaalka dhulka ku jira somalilan ee noqon kara commercial fursadda haddaynu dayacno waxaa inagu dhici doonaa haddana labaatan sannadood amba soddon sannadood dambe inaynu fursaddaa sugno maantaynu haynaa aan ka faa'iidaysanno fursaddaa waxaynoogu jiraana waxa weeye waddankeenna waa ogtihiin waa waddan faqiira xoolahaynu dhaqan jirnay abaaraa yimid maanta xoolaheenna magaalooyinkaa inta bowda lagu qaado lagu dhaamaya oo lagu waraabiyaa noloshaa intaynu wadi karnaa waxa keliya nolosheenna bedeli karaa ee nolol tan ka wanaagsan na gaarsiin karaa dhaqaale aynu ka heli karnaa waaynu koo shidaal helnaa shidaalkaas si wanaagsan uga faa'iidaysanna si wanaagsan oo dawladnimo uga faa'iidaysanna isla kaashanna oo waxa inoo amar khaati waxa ku dhacay carabta carabtii soddon sannadood ka hor amba afartii sannadood ka hor way inaga liiteen way inaga dhaqaalo yaraayeen inanka xoolaha baynu lahayn maantana dee halkan maryan waa ogtihiin sababtuna waxa weeye khayraadkaa ilaahay siiyey oo ay si wanaagsan ula soo baxeen oo ay ka faa'iidaysteen ayaa noloshoodii beddelay taasoo kale waxaa ilaahay ka rajaynayaa inaynu ceelkaa toosan ka helno shidaal aynu nolosheenna wax kaga qabanno aynu horumar baaxad leh muddo kooban ku samayno muddo taasi ka sii daran waxa weeye teknolojiga adduunku isbeddelaya imminka waxaa loo socdaa hawada in laga dhaliyo dab baabuurtii in lagu kaxeeyo baytari waa laga sii guurayaa batroolkii inaynu ka faa'iidaysanno aynu la soo baxno khayreedka oo khayreedka aynu ku maalgelinno qorraxda u wanaagsan baynu haysannaa qorrax badanoo waxaanu haysannaa deeta adduunka ugu badan dabayl baynu leenahay geothermic baynu leenahay kuwaana aynu maal gashanno waddankaynu tamar isku inugu filan u helo jaaniskaa maanta ayaa taana inoo sahlaya aan ku fara adeegno aan ka wada shaqayno nabaddan aan ka shaqayno aadna waa idiin salaamaya ugudambayn wasiir cabdilaahi sidee la ysaga kaashanayaa ganeel taiwan somalilan haddaad isdul tagtaada soo koobaya horta markii hore waxaa ku jiray meesha ganeel ganeel muddo markay joogtay waxay la gashay heshiis c b c b c oo ah taiwan waa taiwan waxay ka iibsatay boqol kiiba sagaal iyo afartan taasoo sahashay iskaashigaasi in lagu dhiirrado ceelka qodidiisa markaa maanta labadaas shirkadood baa wada gelaya inankuna dhulkii baynu leenahay oo meeshii wax ku jireen baynu leenahay iyaguna teknolojigii iyo maalkii bay la yimaadeen iskaashigaasi wuxuu ka imanayaa in labada dhinacba ay ka helaan khayraad dee inaynu maalkooda iyo khibraddooda ka faa'iidaysanno waxa dhulkeenna ku jirana ay noo soo saaraan iyaguna macaash ka helaan inankuna aynu horumar dhaqaale ka helno aad iyo aad baad mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa wasiirka macdanta iyo tamarta ee somalilan cabdilaahi faarax cabdi dhinaca kale waxaa jiray dadka deegaanku inay ka cabanayeen la tashi la-aan iyo munaasibadan la qabanayey inaanay door ku lahayn haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed ayaan weydiiyey tabashooyinkii dadka deegaanka bal haddaad marka hore eegtid wasiirka arrimaha gudaha t arrintani way ku khusaysaa markaa bal haddaad u sharaxdid dadka maanta oo toddobadii bisha may ah waxay ahayd daahfurkii iclaamintii dowladda dowladda somalilan shicibka somalilan lagu dahfurayey in ay dowladda somalilan sifa rasmi ah loo qodayo ceelka laydhaahdo toosan wan oo gobolka togdheer berigiisa ka tirsan in wasaaradda tamarta ay iclaamiso iyo shirkadda ganel energy iyo xukuumadda guud ahaantii in la iclaaminayo in ceelkaa la qodayo wasiir waxaa jiray inay dad ka cabanayeen hawshan kulanana socdeen horta arrintan dowladda somalilan muddo dheer bay ka soo shaqaynaysay xilliyo fara badan bay soo bartay cabasho badani kama jirto qaranka somalilan wuxuu ka midaysan yahay in maxaanku dhahdaye horumar uu yeesho fariinta iyo mesajka shicibka reer somalilan la gaadhsiinayo ee loo dirayo aniguna aan maanta halkan ka diraya waxa weeye waxa maxaanku dhahdaye aynu doonaynaa nabadgelyo na inaynu adkayno bini aadmigu waxa keliya oo uu ku homar hormaraa waxa weeye waa khayraadka waddankiisa inuu isticmaalo sidaa laajilgeed maanta waa inaynu midowno nabadgelyada la ilaaliyo horumarka loo diyaargaroobo dowladduna way ka shaqaynaysaa arrintan nabadgelyada dadka shicibkiina gacan bay ka geysanayaan maanta haddii aad shirka joogtay si aad u weyn oo u ballaadhan ayaa looga hadlay salaadiintii deegaanku way ka hadashay xildhibaanadii way ka hadleen marka waxaan doonaynaa in waxa adduunyaddu u kala hormartay waxa weeye siday khayraadkooda ula soo kala baxday sidaa la ajligeed somalilanna waa dal waayo araga maanta khayraadkeeda way la soo baxaysaa nabadgelyadeedana way ilaalinaysaa shicibkeeduna waa shicibkaa nabadgelyadooda ilaalinaya waxaan ugu boogaadinayaa oo ugu yeedhayaa oo ugu baaqayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan inay horumarkoodana ilaaliyaan markaa hadda xafladan hargeysa lagu qabtay waa daafurkii ama bilowgii mashruuca shidaal qodista ceelka toosan ee gobolka togdheer marka soomaahi deegaankii la tago oo deegaankii munaasabad lagu qabto dadkii deegaanka iyo idinka wasiiradii iyo soomaha inaad kulantaan oo la arko wixiio laga wada socdo wasiir hawshan maanta waa laisla waafaqsan yahay in uy ummaddu nabadgelyo gaadho arrinteedana inay maxaanku dhahdaaye ka shaqeeyaan xafladda tan ku xigtaa iyo maxaanku dhahdaaye iclaaminta tan ku xigtaana waxa weeye waa tii heerka degaanka degaanka laftiisaa la tegayaa tanteedii baa laga qabanayaa gobolka togdheer baa la tegayaa goobtaa la tegayaa waxa la dhaafayaa ma jirto hawshanna waa loo diyaar garoobayaa waana laysla waafaqsan yahay waana dhantaa
kuwaasi waxay ahaayeen wasiirka kalluumaysiga iyo xeebta waa raalli ahaada wariyaha v o eda ee hargeysa khadar maxamed cakulle ayaa warbixintaasi ka soo diray magaalada hargeysa